Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guura Karoore oo ay weheliyaan injineero iyo wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo gaaray degmada Buulo Burta ayaa sheegay in la dhisi doono buundo labaad oo laga hirgelinayo degmada sidoo kalena dib u dayactir lagu sameyn doono buundadii hore si bulshada ay u maraan halka mid cusubna ay mari doonaan gaadiidka buundadii buulo burta waxaa la rabaa in la dhiso wax ballana iyo wax warwa ma jiraan buundadii buulo burta safarkii hore waxay ahayd ay wasiirada ila socdeen qorshayntii arrimaha gudaha in buundada la dayac tiro oo dib loo dhisaa qorsho ah injineeradii markay laabteen waxay geeyeen buundadan wakhtiga ay jirto iyo birteeda iyo awooddeeda iyo sida ay tahay iyo dayactir waxa ka imaan karo hay-addii waxay go'aansatay buundo kale in la sameeyo oo buundadii lagu garab qabto midna tana la dayac tiro si tana dadku u isticmaalaan tana gaadidku u isticmaalo buundo soddon tan ah oo buundooyinka soomaaliya ugu waaweyn ka mida oo tan la mid ah in la sameeya qorshuuya waana la soo dhammeeyey waa diyaar hadda waxaa socda injineer oo injineeradii hay-adda la socdo oo kambeniga buundada dibadda ka keeni lahay oo soo dirsaday waxaa la qiimeynaa birta buundadan cabirkeeda iyo midda la sameynaya cabirkeeda in is waafaqanaa la rabaa waxaa kaloo hadda injineerada hay-adda ay qiimeynayaan buundada meeshii laga saari lahay buundada ma intaa laga marinaa ma intaa laga marinaa dhulku waa ka warqabtiin meelna waa magaalo meelna waa beero hadday ka shaqeeyaan saddex saacadood waqti u qaateen waxaan isla garanay dhinaca intaa kulley ah warka u badnaa in laga dhigo buulo burdo iyo hirshabeelle oo dhan hadda shaqada laga qaban rabaa mashaariicda waa la diyaariyey waa las fulaysaa